فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo khamiis ahna waxaad ku dhegaysan doontaan fagaare ku yaala magaalada saakow oo lagu toogtay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka faahfaahinta xukun halkaa ka dhacay ayaad dhegaysan doontaan askari ka tirsanaa jubbaland oo baar dheere lagu dilay lagana furtay qori iyo boosh u watay qurba joog soomaaliyeed oo isugu yimid kulan ay ku cambaarayeen damaca itoobiya ee soomaaliya beeralayda bakool oo lagu dhiirigeliya tacabka beeraha sarkaal xil ka soo qabtay dowladda federaalka lana shaqeeya reer galbeedka oo jubbaland u soo jeediyey in ay ka fogaadaan dhul hor leh oo ay gaaraan iyagoo wax ku qaadanaya weerar suurtagal ah inay kaga yimaadaan mujaahidiinta al-shabaab qodobadaasi wararkii ugu dambeeyey umuuraha caalamka iyo xubinta caafimaadka ayaad maqlaysaan waa markaliyo dhuuxa
إسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد
waa labada bisha saddexaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ah waafaqsanna afarta bisha sagaalaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah aan ku bilowno barnaamijka howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab maanta ka fuliyeen gudaha magaalada baardheere ee gobolka gado ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa maamulka jubbaland kaas oo magaciisa lagu soo gaabiyey goobeeh waxaana laga soo furtay qorigii uu ku hubaysnaa iyo booshkiisa askariga la dilay waxa uu istaaf u ahaa sarkaal ka tirsan booliska maamulka la baxay jubbaland oo lagu magacaabo muraale
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
hagaagka fagaaro ku yaala magaalada saako ayaa lagu toogtay laba askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka askartan ayaa lagu soo tababaray belidogle iyo eritrea waxaana maxkamadda horteeda ay ka qirteen ka mid ahaanshahooda ciidamada dowladda federaalka waxaana qaadiga uu ku dhawaaqay xukunkooda oo dil ah isla goobta ayaana lagu fuliyey dad aad u badan ayaa u soo daawasho tegay xukunkan iyagoo ku dhawaaqayay takbiirta الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد ujeedo xukun maxkamadeed kowda bisha saddexaad kun afar boqol afartan iyo shan hijriga waxaa maxkamadda shareecada islaamiga degmada saakow la horkeenay eedeysanayaasha kale ah kow maxamed xasan maxamuud loo yaqaano xamaali kow iyo labaatan sano jir ah labo yaasiin cabdulaahi cabdiraxmaan loo yaqaano caddeeloof afar iyo labaatan sano jir ah oo lagu soo eedeeyey sidatan eedeysanaha koowaad maxamed xasan maxamuud in uu yahay murtad ka tirsan yahay ciidamada riddada ee dowladda riddada wuxuuna ku soo tababartay eritereya eedeysanaha labaad yaasiin cabdulaahi cabdiraxmaan waxaa lagu soo eedeeyey in ka tirsan yahay ciidanka riddada ee dowladda riddada wuxuuna ku tababartay beledogle wuxuu ka tirsan yahay qaybta madaxtooyada gaar ahaan guutada siddeetan iyo lixaad maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysanaha koowaad maxamed xasan maxamuud wuxuuna ku jawaabay haa way jirtaa in aan ka tirsinaa ciidanka dowladda waxaan ku soo tababartay eritereya muddo sagaal bilood ah eedaysanaha labaad yaasiin cabdulaahi abdiraxmaan wuxuuna ku jawaabay haa way jirtaa in aan ka tirsanaa ciidanka riddada waxaan ku tababartay biladoogle muddo saddex bilood ah waxaan ka tirsanaa guutada siddeetan iyo lixaad ee madaxtooyada intaa kadib markii maxkamaddu dhegaysatay eedaynta loo soo jeediyey eedaysanayaasha kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ah mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sidatan xukunka maxkamadda maxkamaddu waxay xukuntay kow in ficilka ay ku dhaceen uu yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo maxamed xasan maxamuud iyo yaasiin cabdulaahi cabdiraxmaan dil xaduriddo ah xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraalkooda maraajicda loo cuskaday kow aayadda konton iyo koowaad min suurati almaa'ida qaala allaahu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakhidu alyahuuda waannasaaraa wliyaa'a bacduhum wliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin laba waliqowli الnabiy sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu lbukhaari saddex waqowlihi sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin ilaa biixdaa halaaa rajulun kafara bacda islaamih أو زنى بعد إحسانه أو قتل نفسا بغير نفس متفق عليه أدنى وحن قدن قلينا فلنتي وبالله التوفيق الله أكبر
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa tahay markaana dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqada sagaal iyo labaatanaad ee xubinta caafimaadka doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala isbitaalka guud ee degmada jilib ayaa ah laba xubinta soo diyaariya oo soo jeediya ee dhegaysi habboon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor cabduqaadir su-aashan waxa ay ku saabsan tahay dawooyinka loo isticmaalo xasaasiyadda waxaa jira dadka qaar inay aaminsan yihiin in dawooyinkani ay keenaan dhalmo la-aan maxaad ka leedahay Eh, bismillah waa mahadsantaha allergy ama xasaasiyad soomaalida waxay u yaqaanaan eh, sida rhinitiska samboorka sinusitis-ka goonjabka dermatitiska isxooqa maqaarka intaas horta u yaqaanaan Eh, daawooyinka loo isticmaalo waa daawooyin jiro waxaan loo yaqaana antihistamines waxayna u kala baxaan first generation ama kuwa ugu horreeya soo baxay second generation farci labaad third generation iyo saddexaad kuwii kuwii saddexaad daawooyinka ayaga ah marka waa daawooyin seef ah dhalmo la-aanna ma keenaan raganimo xumo ma keenaan damac la-aan ma keenaan waa daawooyin loogu talagalay cudurrada hadda aan soo sheegay in lagu daweeyo balse waxaa dhacda dadka inay u isticmaalaan daawooyin kaleeto oo ayagana waxtar u leh caafimaadka ummadda kadibna ay dhibaatooyin kala kulmaan daawooyinkaas waxaa jiro ay ummadda u isticmaalaan waxaa ka mid ah daawooyinka loo yaqaano steroidal anti-inflammatory drugs sida eh, daawooyinka loo yaqaano oo kaleeto prednisolone dexamethasone daawooyinka ayaga ah waxay u isticmaalayaan saddex cudur hadda aan soo sheegay sida rhinitiski sinusitis iyo dermatitis oo ah samboorkii gonjabkii iyo maqaarkii isxoqiisii mana lagu talagelin daawooyinka ayaga hadda aan sheegayo oo aan ku leeyahay steroidal anti-inflammatory drugs daawooyinka waxaa lagu talagalay infectionaha ku dhaca jirka anti-inflammatory horgumada ku dhaca jirka sida crups laryngeal edema meesha hawada ay marto oo kaleeto sida eh, trachea macnaha hawamareenkaas oo kaleeto oo cariiri noqdo oo kale ama yaraado xasaasiyad ama ha noqoto ama wax kale ha noqoto marka daawooyinka ayaga ah waa daawooyin loogu talagalay cudurrada hadda aan sheegayo sida crupiska arthritiska asthma daawooyinkaasaa lagu talagalay marka dhakhtar baana qoro ma aha qof walba inuu iska qoro marka daawooyinka hadda aan soo sheegay oo soomaalida u isticmaalaan eh, xasaasiyad waxay u yaqaanaan haddii la isticmaalo muddo dheer ama si qaldan loo isticmaalo ama si eh, ka baxsani sidii dhakhtarku ugu talagalay waxay keenaan side effectga soo socda ama saameyn bay leeyihiin waxaa kamid oo kaleeto osteoporosis lafaha inay jijibiyaan irregular periods dowra shahriya oo qaldanto ama caadada gabdhaha ka qaldanto weight gain miisaanka oo siyaado eh, hypertension dhiiga oo qofka ku kaca waxay kaloo keenaan acne waxaa loo yaqaana ama nabaraha kasoo baxa naba wejiga waxay keenaan oo kale gastric ulcers caloosha inay boogo ku yeesho qofka hormonal imbalance inuu qofka eh, hormoonadii jirkiisa ay qaldamaan ay saxmi waayaan taasna ay keento ragan- damac xumo markaas imaanaysa marka daawooyinka ayaga ah waa daawooyin dhakhtar uu qoro ma aha o t c daawooyinka loo yaqaano of the counter drugs oo sida dhakhtar la-aan aad qaadanaysa ma ahan marka daawooyinkan yaan loo qaadanin booskii xasaasiyadda dhakhtarka ha loo imaado asagaa kuu kala sheegaya daawo kale meesha ku habboonta waa mahadsantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waayahay qodobo kale ayaan ugu soo maqan balse markan waa wararkii ugu dambeeyey ee umuuraha caalamka oo qayb ka ah barnaamijkeena waryaheena cabdiraxmaan bedel oo noo soo diyaariya aalaba xubinta ayaan idinku duwayaa cabdiraxmaan maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay dhallinyaro soomaaliyeed ayaa waxaa siyaaba kala duwan loogu dilay qaybo ka mid ah magaalooyin ku yaala waddanka koonfur afrika waxayna warar ku sheegayeen dhallinyaradan ay dileen qolyo burcad ah dad goobjoogayaala ayaa waxay ku soo waramayaan in dhallinyaradan lagu kala dilay magaalooyinka britoria iyo kibton oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweynay dalkaasi soomaalida dalkaasi ku dhaqan ayaa waxay sheegayaan in mid ka mid ah labada dhalinyaro oo magiciisa la yidhaahdo cabdifataax caananuug ay habeenbarkii koox xubaysan ku dileen xaafaday ku badan yihiin dadka soomaalida taasoo ku taalla magaalada britoria lamana oga waxa sababay dilka wiilkani iyo sidoo kale cidda ka dambeysay qofka labaad ee la dilay ayaa magiciisa lagu sheegay cabdiraxmaan nuur kaasi oo burcad hubaysan ay ku dileen goobtiisa ganacsi ee ku taala deegaan hoostega magaalada cabton ee waddanka koonfur afrika maalmo un ka hor ayay ahayd markii koox hubaysan oo burcad koonfur afrikaan ah ay dilal iyo dhac u geysteen ganacsato iyo sidoo kale wade baabuur xasuuq iyo duuqiimo ka dhacay marinka ghaza ayna ku dhinteen dad badan oo shacab ah duqayme ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalooyin badan oo ku taala marinka ghaza ayay ku dileen dad badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawaceen kuwo kaloo aad u tiro badan sidoo kale duqayn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen xaafadda sheekh ridwaan ayay ku dileen shan ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawaceen kuwo kaloo tiro badan saddex ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqayn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen xerada nusiraad ee bartamaha marinka ghaza wasaaradda caafimaadka ee maamulka ghaza war ay soo saartay saacado ka hor waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kicin in ka badan saddex dhacad oo xasuuqu xuslimo ah afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaana xasuuqaasi ku shahiiday dad gaaraya afartan iyo laba ruux halkii ay ku dhaawacmeen boqol iyo toddoba ruux oo kale xasuuqan ayaana waxaa inta badan martiglinayey deegaanadii ku badan yihiin dadka qaxootiga ah ee ka soo barakacay deegaanadooda iyo guryahooda maleeshiyaadka tigrayga oo laba garab u kala qaybsamay xiisad colaadeed ayaa laga soo tebinayaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan ismaamulka tigray ee dhaca waqooyiga waddanka ethoobiya wararka ka imaanayo magaalada maqalla ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqyo ciidan ay wadaan dhinacyada iskhilaafsan ay u kala jabtay jabhadda xoreynta qowmiyadda tigrayga ee loo yaqaana t b l f kumanaan maleeshiyaada oo daacaddu waa kidaajuriida oo sheegtay inuu yahay madaxweynaha maamulka ku meelgaarka ee tigray balse xilka qaadista lagu sameeyey ayaa difaacyo ka qotay xarunta madaxtooyada iyo dhowr xaafadood oo maqallo ka tirsan ciidamada caddu ah hogaamiyaha t b l f ninka lagu magacaabo dabrason gabra mika'il ayaa iyaguna isku geedaamay inta badan waddooyinka ka baxa magaalada maqalayla iyo garoonka diyaaradaha caalamiga ah waxayna dadka u sheegeen inay ka fogaadaan halkay ku sugan yihiin maleeshiyaadka kidaajuriida labada garab ay u kala jabtay t b l f ayaa waxaa mid walba la safan ciidamo kumanaan ah iyo sidoo kale saraakiil dhanka madaxweynaha ku-meel gaarka waxaa ku biiray taliyihii ugu sareeyey jabhadda t b l f kaasi oo hadda madax u ah kooxda la magac baxday t d f garabka uu hogaaminaya dabrason gibra mika'ilna waxaa ku jira bedi siyaasiyiintii caanka ka ahayd tigrayga dowladda masar oo iska fogeysay eedan uga timid dhanka maamulka yahuudda oo sheegaysa inay fududeeyeen sidii hub kala duwan loogu soo dusin lahaa kooxda muqaawamada falastiin waxaa saacadii la soo dhaafay warbaahinadii iyo wargeysyada qabsaday eedan kulul oo ka timid dhanka maamulka yahuudda isagoo xukuumadda alqaahire ku eedeynaya inay kaalin lixad leh ka qaadatay daabulidda hub aad u tiro badan oo la doonayey in la gaarsiiyo kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta weliba iyadoo loo marinayo cidhifka fog ee valadaliviya kadib soo yeedhitaankii eedeentaasi ka timid xagga yahuudda waxaa saacado kooban kadib soo jawaabtay dowladda masar waxaana war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda alqaahira lagu caddeeyey inay beri ka yihiin wax walba oo ka soo yeedhay xukuumadda uu hogaamiyo netanyahu ayna u arkaan mid been abuur ah masar ayaa sidoo kale war qoraalkeedan ku sheegtay in netanyahu midani ka damacsan yahay inuu ku jeediyo raayo caamka guud ee bulshada uuna doonayay inuu hakadgeliyo heshiiska xabad joojineed ee uu ka cagajiidayay muddooyinkii dambe sidoo kale xukuumadda alqayra ayaa hadal goodisa ku lifaaqday war-saxaafadeedkeedaana isku bariyeelayso waxayna sheegtay in cawaaqib aan la mahadin ay ka dhalan karto hadallada qaar ee been abuurka ah ee ka soo yeeraya maamulka yahuudda dowladda turkiga oo codsatay kubiidhista ururka b r i c s dowladda turkiga ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay codsatay kubiidhista ururka ganacsiga ee magiciisa loo soo gaabiyo b r i c s ururkan ayaana waxaa qayb ka ah dowlado ay ka mid yihiin baraaziil ruusiya indiya jaina soud africa iiraan masar ethoobiya imaaraadka carabta iyo kuwo kale turkiga ayaana markiisii ugu horreysay codsi u dirsaday ururka sida uu warbaahinta u sheegay afayeenka xisbiga iyo talada dalka turkiga turkiga ayaa tallaabadan ka damacsan arrimo dhowr ah oo ay ugu horreyso inuu kaga maarmo khilaafaadka isdabajooga ah ee uu kala kulmayo suuqyada iyo ururada ganacsi ee reer yuruba isagoo ku hami weyn inuu halkaasi ka dhex abuurto fursado kale oo dahabi ah maadaama dowladaha ku bahoobay ururkan ay hoggaanka u hayaan waddamo necab maraykanka iyo reer yuruba waa sida ay qoriso majalladda newsweeg sidoo kale turkiga ayaa lagu soo waramayaa in kubiirista ururkan ay u saamixi karto inuu noqdo dal labada dhinac ka ugaadhsado waxuu doono kana qayb gala shirarka reer galbeedka iyo kuwa aasiya shan iyo tobankii bishii julaay ayay ahayd markii hogaamiyaal ka socdo xukuumadda ankaraya moscow ay kulan ku wada qaateen waddanka kazakhistan waxayna labada dhinac xilligaas isku soo hadal qaadeen arrimo la xidhiidha ururka b r i c s shacabka yahuudda oo ballan ku qaaday inay sii wadi doonaan dibadbaxyada inta ay xukuumaddoodu heshiis ka galayso ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu ayaa wacad ku maray inaysan joojin doonin dagaalka ay ciidamadiisa ka wadaan marinka khaza ilaa iyo inta laga burburinayo awoodda kooxda muqaawamada netanyahu ayaa iska dhagatiraya baaqyadii isdabajoogga ay uga imaanaya shacabkiisa ee ku aadan in la joojiya dagaalka khaza si ay guryahooda dib ugu soo laabtaan la haystayaasha yahuudda shacabka yahuudda ayaana sii wada dibadbaxyada ka dhanka ah xukuumadda uu hogaamiyey ra-iisul wasaaraha yahuudda netanyahu iyagoona ku hanjabay inay mudaaharaadkan sii wadi doonaan ilaa codkooda laga dhegaysanayo shacabka ayaa isku dayaya in netanyahu iyo wasiirada meelka adag ay culays ku saaraan inay ku laabtaan miiska wadahadalka sidii loo dhammaystiri lahaa heshiiska xabajoojinta khaza iyo maxaabiis dhaafsiga ee labada dhinac siyaasiyiinta mucaaradka yahuudda ayaa si weyn uga soo horjeeda go'aanka netanyahu iyo kooxdiisa ee ku saabsan in la sii wada dagaalka hogaamiyaha mucaaradka yahuudda iyo irlabiid ayaa maalin ka hor xukuumadda ku eedeeyey in muddadii uu dagaalka socday aanay wax natiijo ah ka kenin dagaalka isagoona ka digay in wakhti dambe lagu lumiyo dagaalkan intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa wararka caalamka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي الله بعيد العمى
waa hagaag cabdisalaan guuleed oo mar soo noqday taliya ku-xigeenka sirdoonka dowladda federaalka iminkana reer galbeedka la shaqeeya ayaa fariin u diray maamulka jubbaland isagoo kaga digay in ciidamadooda ay dhul hor la geeyaan sababo ku aadan ciidanka mujaahidiinta inay hareereeyaan oo ay laayaan ciidamada maamulkaasi waxaana uu siiyey talooyin dhaxalgal ah isagoo tilmaamay in ay suurtagal tahay weeraro xooggan inay kaga yimaadaan dhanka mujaahidiinta al-shabaab
jubbaland ciidamo cusubay la timid kala timid gobolka ismaamulka soomaalida oo ciidamada liyu booliiska la yiraahdo ay la timid ilaa laba kunaa la ii sheegay runtii sources kala duwanaan aa la ii sheegay laakiin aa ii sheegay laakiin wadda dokumentigoodii ma hayo dhowr jeeri hadda kor isku day jubbaland inay tuulooyinkan hadda kahor qabsato shabaab la dirirto way dhacday haddana lagu soo rogaal celiyo oo runtii dhaawac iyo dhimasho badan u dhacaan way dhowr jeer ay dhacday sanadka hadda sanadka ugu dambeeyana xasan ilaa laba mar haddana qaldinay saddex mar ay dhacday in dhaawac iyo dhimasho iyo runtii maaragtay dhibaato loo geysto ciidanka maamul ciidanka jubbaland iyo markii ugu dambeysay oo sanguuni lagu weeraray oo lagu dilay taliyihii saaxiibka ay ahay nin la dhihi jiray burkaan yaasir burkaan la dhihi jiro taliyaha guutada kontin lixaad haddana qaldaneen meesha lagu dilay shabaab meydkiisii iisoo direen uu dilayay meydkiisa ii soo diray nin saaxiibkay u ahay infact laakiin whatsappkiisa whatsappkiisa waxay isticmaaleen telefoonkiisa lano bigjarada ay soo dirayaan kuwa whatsappkiisa ugu jira weeyaan marka social mediada iga soo direen iyagoo runtii aadna aad iga nixinaya dabcan islahaayamanu ninkaanu ku qushuucaa laakiin dhimashada saaxiibka ayaa iga wax kasta sawirkiisa meeshaan ka raadinaya hadda ii soo dirayeen ha sawirkiisa waa kaasaa ninkaas ninkaasir ninkaas waa meydkiisa markay dileenna waa kaasaa ma garanaysaa marka baarsan guuni isagoo taaganna waa kaasaa ma ujeedaa meeshaanu madax ka ahaa nimanku nimanku shaqo fiican ay haystaan shaqa aada u fiican ay haystaan niman cadowgoodana yaqaana saaxiibadoodana yaqaana danahooda yaqaana hadafkoodana yaqaana weeyaan cid counter garaysay u baahan yihiin marka waxay u baahan yihiin cid la xisaabtanta oo sida danta iyo hadafka ay leeyihin u xaqiijinayaan cid u xaqiijisay u baahan yihiin ilaa haddana aniga ma ahaayo shabaabna inta badan dagaalada ay gelayaan oo ku dhifay maarata hal mar dardaridda ah waxay qorsheeyeen oo ahaa jire xog iyo intelligenceyna samay jireen ciidanka inta badan soomaalida taliyaashoodan ahayn niman discipline ciidan u samaysan iyo dismissal laana maalintii waxaa lagu keenaa waxaa laga yaaba in lagu keeno toban iyo shan cabsi oo hal wax ku saabsan oo lagu leeyahay nimanka waa soo socdaan galabta imaanaya arbacadii kula joogaan talaadada waa imaanaya nimaa wuxuu soo sheegay nimaa hadda kasoo baxay nimaa la hadla wuxuu sheegay inay soo dhaafeen way dhici weyne marka one week aad diyaar ahaanaysaa oo qoraga aadan dhufiis kala kicin intaasu markay dhacdo ayaad waxaad leedahay hornaga tag waxaan la sheegi waxba kama jiraan maalin kastay noo sheegaan maalinta runtaa marka ayaa kuu imaanayso waa inta badan waxa ciidanka soomaalida ku dhacaan ciidanka soomaalida meeshuu ka dhintana waxa weeyaan laba arrimood hogaanka sahanka iyo sirdoonku wax muhiima weeyaan horta inaa ciidankan aysan meel degin ilaa sahan ka horeeyo sirdoon leeyihiin tan labaadna waxa weeyaan si saxa haddii lagu yidhaha maanta niyo maroodi gantaala wata ayaa weerar soo ah oo airbortka xamar weerar ku soo qaaday yani logic ma ahan in maroodi gantaala soo qaato haddaa ira wada ceerta naga dhaafaan maroodi gantaala ma qaatee ma dad waaweyn aan ayaa nagu ciyaar haddaa tiraahdo yani security kamid ma ahan ma dhicin karto waxaad samayna marka gantaalaha waa run weerarkuna waa run laakiin maroodiga aad bedelaysaa maxaa kale gantaala qaadi kara weerarka muxuu noqon karaa waxbaad waxaad ka bedelaysaa uun waxaan suurtagal ka inaad ka bedelaysaa laakiin wixii suurtagal ahay o dhan waa rumaysanaysaa shabaab waa soo socdaan weerarayna soo qaadi doonaan intelligencegooday badi doonaan weliba markaan ciidankooda nuxur kale inta badan shabaab waxaad aragtaa ciidamadooda tababaranaya ciidan xooglan oo gaardinaya oo maaragtay meelaha ay kusoo bandhigaan aawa ciidankii waa la isweydiiyaa shabaab waxay isu diyaarinayaan dowladnimo waxay isu diyaarinayaan dagaal kale dadkoodii kaydka ahayna weli way u joogaan jubbaland waxaan leeyahay guul aadan xaqiiji karin ha doonin ha aadin meelaadan ilaalin karin ciidankaadu meel aysan aysan ilaalin karin ha geynin ciidanka soomaalida ciidankeedu waxay ku lacdaan inta badan dhul aysan ilaali karin ay dhaafaan dhul cadow ka dambeeya ciidanka la dejiya askariga soo baxaa moodbaadi karo askari kale usoo gurmanaahun uma dhow
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
wahagaag beeralayda bakool ayaa lagu dhiirigeliyey tacabka beeraha wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa kulan dhiirigelin ah waxa ay la yeelatay beeralayda degmada waajid iyo deegaanka buurdhuxun leh waxaana kulankaasi lagu faaqiday oo lagu gorfeeyey sidii dadku dhulkooda u tacban lahaayeen si looga maarmo gacan shisheeya dadkuna ay baahida kaga baxaan guddoomiyaha beeralayda ayaa warbaahinta la hadlay bismillaahi raxmaan raxiim wayninkawaygeeka waftigii bilaarnay gobolka bokool mayhana booqaday sheekh cusmaan iyo makhtaar tibjey yana booqdi beero dhatiyo yagiikni booqdi maynool hadlaayen beero waxa soo saarsho yanool hadlaayen anoo e gudoomiyaha beero e maydhani wacgeliyey inti un beero eed macnaha hoog ansaarna dadwiinaga ku faa'iidaysadan gaala ninbanna wax soo saarsho hoojo maalan meel kale huwa nin sheegan horta waa qodob lanibooriya ku midayay tan lamaad ma isla goranay intii gobolka bokool iskaashata oo beeroley eh laku suubiy eela laku qod wacyigelin la suubiy beerogaas oo walaayadana garabnay siyaasi sida hata eel riigan oo inta laku qodi oo kaleed unuuna eel maanaha tumankii lamba eelkoo qododan beero qudaar laka abuurdo waxa soo saarka la beleeriy intaasa maanaha lanii booriy lanii wacdi hadhowayni unuuna qaadani anoo ahaa guddiga beeroleyda reer madhaayta ahaa waftigaas beleerin yaniinkooy hana booqden beero abuursho walay laka abuuraw inti walba saaramaas laka abuuro yoona gacanniisyan walaayadana gacanniisiida beero maanaha hooliye eed maanaha lan adkaay taasa unuuna maanaha isla qaadani waana isla gorani ummata ma inka baaqee inti waxa soo saarkaas oo dhani wacdi yoon wal ku faa'iidaysadaan wadanka khayraadka ka jarha kula bahan gaala inin horseena iyo galan inin horseena waxa soo saarka oo beeroleyda ah eedinka dadaala wal la qabsada wadanka nabadgelyo taal taasa aan mahdayaan walaayada waftiga ninkooy saasaan ka mahdayaan wabilaahi towfiiq sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada bakool ayaa ka hadlay kulanka alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah allah subxaana wataala eeg mahadnagaan bacda xamdulilaahi ma eeg mahadnagaane beeraleyda wilaayada islaamiga bakool gaar ahaan beeraleyda buurdhuhunla amba madhaayto lamba siin gordow oo shirkun qiimaha badan iyo kulunkun ha ku qiib galan kulunkun hadafshiimay bahay iswacyigelin iyo isboorin iyo in layska tartar siiyo tacabka beeraha iyo wax soo saarka kobcinta maarata wax soo saarka dalaqa iyo walaayilimada iyo insha allahu tacaala shirkun may baan dhahaya wilaaya islaamiga bakool iyo beeraleyda madhaayto amba buurdhuxunlo meelo hadda roognana maybu ahaa beerooyo madhaayt ceelkii beerti aw lugmaan iyo fadhiina sidaysan koleyba argahayta insha allahu tacaala sababta markuun shirkuunan iska weeri oo beeraleyda lan weeri maybu ahaa si hordhaan baanan sheegay wacyigelin iyo isburaarujin iyo dhulkun ilaahayna siiyey oo barwaaqo sooranka eh oo runtii nin isla haysan iyo marka mayla raay dayacan markaad aragda geeskaas markeed ha ku galla beera beero aad ha ku gall beero la saarin iyo la taabow iyo haanlan taabaan haanlan taabahayn ama badan yihiin albagasheena waa beeta badan xaqiiqdi gobolkan bokool degmada maanaanka wax soo saar badan xagga beeraha welijeen haada jarta degmadan weejid may ahaan degmooyinka bokool taanka muhiimsan ahayd xagga maanaha wax soo saaridda dalaga beeraha dhulkii usugahay dhulkii leew masbedelna marka insha allahu tacaala walaalayaal haddii aan waldheer dul istaago beeritaanka asalka beeraha in la beerado shaqooyinka asalka ee culummadu may ka sheegeena sida maawardi oo kale marga istilmaamo usuulul makaasibi azaraacatu watijaaratu wasancatu sidiidaas asalan ah shaqada sidee ma asalan ah shaqo adduunya beer ganacsi iyo farsamo saddexdaas asalan ah walaay kal walmeelilay lankaqiyaas qaadaha galow sida maana culummada in badan tilmaamin sida hadda sheekhan in sheegayn ay fada badan marka sidiidaas shay in beero la tacbo in la ganacsado in farsamo kale qofka maanaa shay xirfad weeldhad ama biro marka maanaa la tumo oo kale ay fada badan culummada islaamka marka maa iska khilaafsan yihiin sida shaaficida oo kale imaamu nawawi may bale wasawaabu ana adyabu alkasbi maa kaana bicamali lyadi faidaa kaana zaraacatan fahuwa adyabu lkasb taas leeya imaamu nawawi raximah llahu tacaala kitaabka maanaa saxiixulmuslim marka usharahay ma anfado badan beero anfado badan guud ahaan shaqo la qabado may baan fado badan lanka galantis oo ka shaqeysado muruqmaal maana galantis ka shaqeeyo taas anfado badan hadii marka beer nagatana iyadaan ka faylaari maana tawakkul ka jara nafci oo mutacaddi awlay xoolihi hayawaanaadki walay dhon marka nooladaan timaarta baas geedo aamayan xoolo walaagaas dhon ay jira ku hale marka insha Allah taala ahmiyada yalla tizraacada iyo tacbashada beeraha شرائع الإسلام إذا قيمة قلت منا والفوضى يصدقون ما حديث رسول صلى الله عليه وسلم إذا أنك بدن تميكم ده حديث كي مركم أبو بخاري مسلم هسارين نبي صلى الله عليه وسلم يبري ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة قف مجرى ومسلم إيه جيد تلالو مس بير أبو رو oo markaas bani aadan walku aamo mise xoolo aamayan ilaa sadaqi kale ilaahay ajraan goreemana sadaqi kale fadiilo usleeyo kumada marka axaadiis fara badan yaha ka hororta zaraacada iyo beeraha in la taacbudo xukunsha sharaa islaam sharaa islaamka axkaamul khamsa oo la raajarta ogda sheegun waajibu sunnuu haaraan karaahiyu banaanta shantaasa la real axkaamul khamsa beero marka in la taacbudo axkaamtaas xukunkee qaadaas ma et banaanta waajib waa sunnu waa xaaraan waa karaahiyu waa ma et dhulka in marka la nooleeyo la camiro wax soo saar iyo halbaho beero lagu suubiyo culimada islaamku way baleeyeen waa fardul kifaayo mana fardul kifaayo meelka jeed sunno ma farad waajib mana hadii dadku dhan ma dhaayto degan tusaale ahaan beero isku dhaafan beero baahida um teegna dadku dhan dambaawayaan mana dadku dhan dambaawayaan aakharna iqaaba ka galayaan ya ku mutaysayaan mana sida jihaadki oo kale markii gaalada wadan sheelay ka duulo oo ya dadkan ka duulna arda sababay meelamada on weerarna fadaan jihaadkaas may laba raay ugu shay fardul kifaayo la reh dadka qaar ku madab hoobun surmaan dadka kala dambi oo ku dhiya masalan laga dhimidi jinaazadii oo kale lagaas dhimidi hoob lan duugul waa uu dhan dambaawanang ma shan qof uu noomada oo duugan uu kala dambi miliini iyo sababta mana iyo suubiyan uu dambi uu noqdi asmayna beero marka ugu jirto sidaasu may baliya imaam al-qurdubi rahimahullahu ta'ala الزراعة من فروض الكفاية فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها وما كان في معناها من غرس الأشجار ما يبليها إن بيرو لطابو فروض الكفاية معنا فرض الكفاية dadka dhan hoo ku fadhaadano diidaan lanka mas'uulka may bal ku faday in usmana ijbaaro ka qasab dadka beero ku fadhaataan beero ay taabay in us amar ka biyo waan illa wayla beera taabus armana hadii aan surniino gaabi ayaan in la dhiiri geliyo oo la wacyi geliyo aha wax soo saarkaas ajar shay lan sheego taas marka may tusiyaase in marka waajibata fardul kifaayanat ee qodobka kale aan gudub fada walaalayaal mar baa beero ahmiyad iyo leeyin hadamay lagu kaaftoomay qof bani aadan ah ala oo kale inaad galanta hoorsto lagu kaaftoomay hada beerta uu dhaaf fadhiinan aragay tan oli dalag ee karoog ma sha Allah ilaahay barakay ee beero kale lamada idii hada kale ma baahan sasma sabuur jaha isku goosadaas ma la raay waa ku galeeydi sabuur jahan ma waxa nyaanyadi basalli ma la rajari us ay nooc waxyaabii dhon marka mana waa ko gabaldayhi sisanti looski waxyaabaad aragaan kuma dato beerto hada ka abuuran marka ku deysho wanaagsan mana dadka marka may ku kaaftomayaan raashinkun oo dibado lagu sheenaw oo ummada gaastiri iyo maylaari jari iyo warlangordan iyo tiifow iyo bilaayi iyo agaarshow sabab anagadi ummada ka baaba ahayd walaalan kumaarma oo sisintooda ka abuurata saliid manaa inshaa meel kale mun kubaahniidi saliid eday kumaarmaas oo odurja iyo bilaayidii marka may waa andhamaadan taas marka may waa in una saas dartiya ahmiyadda una saarna una may waa xooga saarna walaalan baahan yaha kumadaad waana iska dhiirigeliyaan way basiinlana beeran oo dahabka ilaahayna sii bacrimin mambaan haar erin iyo mayla rajali tusgaal iyo haruuriyo ka shabo mambaan awlugmaan saas ma mambaan beero ilaahay subxaanahu watacaala diyaariye isku diyaarsanoo konooladow leen baahan dhadhagaagow leen baahanta insha allahu tacaala ka walaaye ahaan way basiinka dhiirigeliyaan insha allahu tacaala barnaamijkaas hadda la tijaabiye aragayta ma dhahayta rooba la sugaay laakiin hadda kan ceel ma riige ceelkan wilaayada god wal tijaabi magaaladan hadda ceelkan ka noolma tubgulinta lagu suubi waa ko hadda meel raay wal tijaabi nyaanyadu hadda aragay tan inta dhon ceelkan biyo sheeg saas ma lugma waa ko maana shaad nyaanyadu hadda ma kiikil roog mare wal badan waa marka meel suubi kore ma in kala taliyaan dadka maana insha geeg ceelkan kriig waagi horo maana insha eed ulus ay magaaji laakiin hadda isku fududi basiidu roob ehel roobaad waqtan hayn iyo jilaalki kulli beerta marka maynadaas dalka goonagaas insha Allah taala barnaamijkaas in dhiri galiyaan jazakumullahu khairan jazaa wilaayada maskax diyaara siin laata muruq diyaara siin laata wali tala siin kabiiriyas wali xoolo siin kadhan siin kabiiriyas insha Allah taala ilaahay idin shay dhulki marka meel raa insha Allah taala taab shay maana la sii kordhi jazakumullahu khairan intaasaga gabagabayaan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhinaca kale odayaal kale oo kulanka ka soo qayb galay ayaa la hadlay warbaahinta mayba geeka martiniga waana liilisruuge mas-uuliyiinti gobol oo geeka aragday noola qiib galeen bandhigan oo beero ama guddiga beero aragday kulun la qaadadi ilaahay ka mahadsan maya ka dhawaadasaana beerlibiga dhunle degmada weejida yaha ka dhawaadasan haddii un ana beeraley mayb waad madhaayta un hatubiulana roognan mayla ku kumay soddon kilomitr iskuwere waajid ilaa bandaay ilaa garsweyne beero shandhuur ilaa aragday goobata beero waaba dhaafasib aragday yani eelansaar aya dhiyaas beertan boqolkiiba boqol wax soo saar dhab aya lehta boqol i konton amba siyeetun haddii lanaad miskaka baas aafimaatay dadka gaabiyan dalagyada ka bahaw may kumidayina misige iyo digir iyo galley iyo badi abuurdaya laakiin hata maya bahay yani barnaamij asli ah hunguri dad gali madan warkaas la abuuror nagadi hata maya abuurahana galleyda misigida looska gambaldayaha digirta sisan ayo nooc qariyaalka kala duwan iyo qudaartiya la abuurahay ilaahay ka mahadsan dadkii ma hanjeesaday tacab hanjeesaday mayba dareemaya dhowr goobood hata ni matooro dhashaani oo dad war hasaaradan fadaayan jaran wijiyo subanin balaawada dadkan haliin beer an lahayn isku dhaafa kalama laylan hadmaka jar sade ilaa afar ayaliin dadkan beeraley hoogsadu ma aaminsiina tacabkii aawsha obooja ku deereen ber kalena miinjeedna alxamdulilah walaayada anta iyo warqobadsiya una hata dhaniyaa dhamba ku dheegnay unina umada eelkan sijiliin ku orooray yaabalaliin ku orooray waraaliliin orooray garsuiniliin ku orooray inte hatana geeka may fadhiin afartun ay sade mitir ini bii may ku helnaan walaayada godoya ilaahay ka mahadsan horta oo geeka lankasto biirinooga tubo ku waraabaw inta kalena way dhamaatire walaynoo dhamo taas alxamdulilah mayba ilaahay kamahasana beertan hata may ka yaale tuman iyo afar dalaga ka yaalaan guddida beero iyo beeralayda haboogada koran hab asri ee yaan abuuranta leenleena liin abuuri isticmaalka hooga hoolaa la dibi la adeegsidi dhalaba la adeegsidi cilmi yar la adeegsidi daawooyin yar la isticmaali hasharaadki oo badhaayto dhan aragday aan ku gaalimnagay mayliku ku badbaadiyey daawooyin yar laku ku badbaadiyey abuur quality leh hooba lehla waa soo saar ka faydayay alxamdulilah dhulkan inti barwaago ay oo boqolkii boqol barwaago ay boqol iyo konton iyo wal ku yar mililitr oo roob ay ilaahay markii wal ka baxaya oo dalagyada dhan aragday ka baxa koran war beero taabanan si un un kumaaran gacmo shisheey ama dhahoota ama walilimada aragday un un kumaaran wal hasaaranan hadal muhiima odaga gobolkan baraaruji taniya ayisagna wal hasaaranan assalaamu calaykum lah waaliga gobolka bokool iyo waftiyey ulmaadis mas-uuliintiis iswedadaan maa ka dhowaada sahnaa buudhunle gacmo furan ilaahay jimasiinku tuugane siiskaneen boogteeno hadallo faalineenka sheegdeen ilaahay aakas faraasinku bi horta hadal un eenanka baahnaynay shiishagainhaka kahey yanin sheegda walunsiinku sugaandi ununsiinku lugadoom amar ilaahay ah liidag iyo koogsani tuulooyin la degnaay mida tuulooyin lahadigaay aradan beerahayd beerawanma dhaayt diyoolaku waraabay lukataabay gurbo lakasheenay baabur ma lahayn gaari ma lahayn gurba gaalaan qabo lakasheena jed weejidalaa ku buuyaay sajilaa ku buuyaay hoobdaad ku biiraadaan eelahel imorgaabelaa ku buuyaay inta hooba leenbaha aatay dhatan qorfa owdhar bii galaamee bii kalma lahayn bii meelu kushanahaan hoobdaad ka yaraadaan walaq iyo amar ilaahay ah meelo sal kusheena jed gabalkan hata wartu iriti inte moorguulia lerhaay gaali imalkaa ku urur rabbi rolasoo ku urur weejileen ururiyaw ima maraan qaadaw sajileen ururiyaw yaa moorguulisaay meesogulku guuriyaay inta moorguulia lerhaay hata alhamdulilah hatu beertan bii aalgan laku guliyalak abuurahoy aragohayta yeelak waraabi hoy ilaahay maatis maa taasi mahatow way fadaane aranta isagniin sheegdan laga dooman hata beeroon shiigan ku bahaayo antu ku bahaw taasi mahata aragaasano salaawiinaasi dhati anta qaadayo antu doonkan i biyoon dhati anta qaadaw galeeyaka roogda sansangaaka roogda miskeka roogda wacanka roog qudaaraka roogda may arago horti may ogayn may goradaan ma dhaayta hoob roob ilaahay ka dhawo aaran doonkan hoob ada fulota ku deesh wadujilay dhatan geedaysan wanay qarsa maya ballay garye bar hoob ada deesh guuradey ma aragaas ballay garye koofur hoob ada deesh bandaay ma aragaas ballay garye ilaahay ka maasan miskila hayta mee horti walaakala may ka antooyaan ma dhaayta madii la galaay dadku gaala guuri hudur oraysa ku guuray gaala guuri naqoonta dhowilay beer dhaacee la argayreed beeromadii la abuuray dhujilay la qoray daablay len qoray way geliyey meeli dhaahayta dhana la abuur madin dadka korjeer wayn were dhaawaanti lukale koy koy koy beerraaheda leere koy leylereed saasa laga gal hati faraja inta dhany asim argaasa me antooba deesh antooba deesh walaa doonkan ka gaasku jaro ku badan ilaahay ka maasan hatan ma eetin ka maasan na lan amar ilaahay ah qudaartan ey walsoosaarkan ey shaqaysadaa suweele suweele suweeliniigula horumaran ilaahay ajarsiinku si hoolisiniugtansiinkula gadooman muhaadaradiisiniin muhaadarayta ilaahay waniingiliisi salaamu calaykum
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waagaa qurbajoog soomaaliyeed ayaa isugu yimid kulan ay ku cambaaraynayaan damaca itoobiya ee soomaaliya qurbajoogtan ayaa ku nool dalka norway waxaana ay ku baaqeen in ummaddu ay u midowdo sidii la isaga difaaci lahaa oo looga hortegi lahaa damaca guracan ee xabashida itoobiya ay ku doonayso in ay ku qabsato dhul iyo bad soomaaliyeed anigu magacayga waa nabadoon xalane waxaan ka mid ahay nabadoonnada soomaaliyeed waxaan ahay nabadoonka guud ee beesha murursade anoo ku hadlaya afka dadka dega dalka soomaaliya calaamadda sabanka dareenkooda iyo macarkeyga baana isku kaabaya waxaan leenahay etoobiyo hadda ka hor ee dalka ku soo duushay wixii gaarana way ogtahay dhegteeda weli dhiig kasii leedahay wixii nugu kala gaarayn magaalada muqdisho iyo hareeraheedana way la socotaa horta etoobiya waxaan leeyahay waxawaayeysan naga soo daahina waa isnaqaanaahe gacmaha way noo lalaabiyihiin ha soo socoto waxaan kale helnaan leenahay mideeda kale waxaan arkayay xildhibaano oo maaragtay u sacabtumaya cadowga soomaaliya cadowga soomaaliya haddaa maqashana waa cid kasta oo duulaan ku ah qarannimada dhuleed iyo badeed iyo cireed ku ah ayaa cadow soomaaliya ku ah niman sheeganayo xildhibaano qaranka soomaaliya ah oo dowladda u shaqeeya ah yaa carab iyo calaacalba isku dayaya inay ku difaacaan cadowgaas etoobiya waxaan leenahay adeeryaalo waxaa iska jooga dabaqoodhi meeshii u dambaysay waad garanaysaan waana lala xisaabtamayaa shacabka soomaaliyeed meel ay kasta ay joogaanna waan lala xisaabtamaynaa dhawaq meel dhow dhagaxna meel dheer adduun gadaal u badan dadkana way sheekaysan doonaan ka jooga xildhibaanada hadda u sacabtumaya cadowga loo yaqaano etoobiya oo waxba aana reebayn oo u baahan baddeenna iyo dhulkeenna iyo cirkeenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna iyo deeqeennaba inay qaataan waa ka soo horjeednaa annagaa soo jeedna awlaaddeennaha soo jeeda maaragtay soomaali oo dhammaa soo jeeda soomaalina dhulkeeda taaka lama qabsan karo dad dagaalka yaqaano waaye dad habeen dheelmad ka yaqaan waaye dad maalintii dhadi ah habeenkina dhadaa waaye dad aan dagaal loo tilmaamin waaye waa dad soo dagaalamayey nebi aadan ka soka ilaa abtanow dad soo dagaalamaya waa waa naqaanaa ha iskaanya siisa etoobiya waxaan kala helnaan leenaha annagu waa naqaanaa weliba dagaalkeeda maanta maalinay ka nugushahayna walaahi ma jirto bilaahi talla waxaan isu qabsan doonaa dhulka soomaaliyeed intay haysatoo dhanna haddaan u baahannahaba waxa waaye ayadaaba noo bilowdaba waxa waaye meel aan rabay roobma iigu da ay taagan tahay ummadda soomaaliyeed horta qalbigeeda ilaahay meel ha u wada jeediyo soomaali hal cadow bay lahayd cadowgiina isagaa isqarin waayey oo bannaanka iskeenay waxaa ilaahay mahadiyaa maanta inay dadka soomaaliyeed baraarugsan yihiin soo jeedaan diyaar u yihiin inay dalkooda difaacdaan waxaa la yidhaahdo etoobiya horta etoobiya wax la yidhaha hadda ma jiraan waxaa jirta amxaaro oromo tigree binshaangul gambeelo sidaamo qoysas yaryaroo ishaysta oo iyagiiba iscunay oo maanta gaajo isugu dhammaanaya yaa doonaya in ay u soo jiheeyaan dadkiisii iscunaya inuu abiyi u soo jiheeyo ummadda soomaaliyeed baan bad idinka qaadaya ama dhul idinka xoogayaayoo kaalaya ayuu fikirkiisa caqligiisa waa sida laakiin waxaan aaminsannahay annaguna aanu ognahay ummadda soomaaliyeed inay kasoo waxaas ka horrayso ka baraarugsan tahay shacab geesiyaa yahay isku filan yahay xag dhaqaale xag cilmi xag dadnimo marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed etoobiya waa meeshii ay ku kala tegi ay ku baabi'i lahayd aqalkii meeshii booskii ugu dambeeyey ayay taagan tahay marka waxaa weeye waxna kaalays kaana raaciyaina leeyihiine soomaalaa israaciya anigoo ah muwaadin soomaaliyeed magacaygu yahay doctor cabdilqaadir saciid cilmi waxaan ahay nin soomaaliya wax ku soo bartay soomaaliya heer jacaadna kaga soo baxay soomaaliya saddex masalo aan hadda aan si qaarna soo joogay midna hadda arko baan u arkaa nasiib darre aad u weyn waxaan soo joogay oo leeyahay erya erya erya oo soomaaliya ay etoobiya leedahay erya erya Ee, maantana waxaan soo joogaa iyadoo baarlamaan soomaaliyeed ay leeyihiin waxaan u baahannahay dowladda etoobiya ta kale waxaan soo joogaa iyadoo dhul soomaaliyeed ay etoobiya haysatay oo bad loogu sii darayo waxaan cambaaraynayaa cid allaale ciddii maamul goboleed ha ahaato baarlamaan ha ahaato cid allaale iyo ciddii soo dhowaysa dowladda etoobiya ee raalli uga noqota dhul soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed iyo dal soomaaliyeed inay dib u qaadato inagoo kii hore nagaga maqan yahay keennii hore ayaynu meelaanu kaga warranna la'na mid dambe inaanu ugu sii darraana waa nasiib darre aad u weyn
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa waxaan u mahadcelinayaa wariyaasha igala qayb qaatay barnaamijka iyo kuwa soo saaristaba gacan iga siiyey inagoo isku duubanba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم